kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkana barnaamijka waxaa marti iigu ah oo istuudiyaha v o a ee magaaladan washington nagu soo booqday guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid ee somalilan faysal cali waraabe mudane injineer faysal cali aad baad ugu mahadsantay inaad nagu soo booqato daarta v o a ee magaaladan washington faysal bal waxaad ugu horeyn marka hore ka warantaa safarkaaga magaalada washington aad ku timid wuxuu ku salaysanayay iyo weliba cidaad is aragteen bismillahi raxmaan raxiim matmaka waad mahadsantihiin qaabilaada qaabisheen waxaan ku imi halkan waxaan u imi inaan la kulmo state departmentka waa ogtahay oo magaranaysaa baryahan somalilan buuq baa ka dhex taagan anagii qoladan reer galowey marka arrimahaasaan doonayay inaan wixii ra'yi aan ka qabno anagu somalilan ahaan iyo xusbi ahaanba arrimaha soomaaliya iyo arrimaha somalilanba inaan u waadi state departmentka la wadaagana informationka marka ma xukuumadda ayaa ku soo dirtay mise iskaabaad u socotay maya mar hadday arrinta tahay ay tahay magaranaysaay arrin caama national issue hadduu tahay isku cod baanu nahay ma kala yihiin markaa dowlad iyo macaarad somalilanders baanu nahay maxaad isweydaarsateen marka madaxda aad saragteen ama dadka ad saragteen waxaan isweydaarsannay dee inaan somaliland ay u baahan tahay inay xuduudaheedo dhan ay gaarsiiso administrationkii maamulkii gacanna ay ka geystaan meelahan magaalooyinka yaryare magaranaysaa shirarka lagu qabanaya aan u aragno inay tahay shirar dhibaato keenayana waxaa keenaya waxa weeye dhaqaalaha yaga ayaa noo saamixi waayey inaanu maamulka ku fidino dhulkeego dhan markaa si maamulka ugu fidiyo somaliland tuulo kastaba in dhaqaala la siiyo beesha caalamku waxay ka hor yimaadeen go-aankii ay ciidamada somalilan ku galeen tale waxaad moodaa beesha caalamku weliba maraykanka iyo midooda yurubba inay arintaasi ka biya diideen oo somalilan ka codsadeen ciidamada arintaasi siday xiriirkii siyaasadda dibadda ee somalilan arrintaas siday u dhaawacday siday siday buunbuuniyeen local mediahu maaha waanan laga bajiyey waxaa lagu yiri waa la isdeliyaayo waxay isdelaysaa maamulka garooya somalilan waanu ka saarna waxaan wax isdilaya ma jiraan waa iska hanjabaad annaga iyo magaranaysahay garoowe weligeys baanu dilin baanu haddana isdili mayna baan nidhi waxnu isugu dilinayna ma jirto waa la iska bajinayaa dhulkuu noo kala calaamadsan yahay dad ehlan labada qoloba nabad samaysatay markaa waxaan haloo dhega taaganaya meesha waxaa jira uun maamul la-aane maamulka hala gaarsiiya ee dhaqaalo bixiya baan nidhi faysal waxaa la leeyahay gelitaankii taleex way dhaawacday siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan waxaana taasi ay sababtay in xitaa xuduudihii somalilan ay lalahayd dhinaca ethoobiya iyo jabuuti ba ay xirmeen soo lama oran karo marka arrintaasi lug bay ku leedahay iskuma xidhna waxa weeye horta waxba namay dhaawacin waanayn u sheegnay haddii aan laga hortegin shirkaa meesha lagu qabanayey ee lagu abuuriyey nabcaashaha iyo qalalaasaha lagu abuuriyey qaarkood leeyihin hala isqarxiyo qaarkood leeyihiin inay somaliland u keenayso deganaansha la-aan deganaanshaalaha somalilandna wuxuu u keenayaa deganaansha la-aan jabuuti iyo etoobiya deganaanshaha xamar saameyn badan kuma leh etoobiya iyo jabuuti deganaanshaha xarigiisa ku leh marka waanu ka hor tagnay inuu shirkaas aan meesha ku qabsoomin haddana waxaa loo dhisayaa maamul maamulkii loo dhisiyo kasoo qayb galabaan dadkeegana annaga waxay tabanayaan wada hadlina laakiin inay gacan shisheeya soo gasho oo fidmo wada oo galaan mayna baan waa tahay faysal dadku waxay leeyihin somalilan qaabka ay ula dhaqmayso ay u cadaadinayso dadka degan gobollada khaatuma waxay ka hor imanaysaa wixii ay somalilan ka dagaalantay labaatan sano ka hor oo ahayd inaan la caburin oo ay ayahoodana ka tashadaan marka dadka deegaanku inay ayahooda ka tashadaan waxay doonayaan samaystaan meeshay doonayaan raacaan haddii aad caburisaan soo kama hor imanaysa idinku mabaadidii aad idinku isku aasaasteen adeertaasina inoo socon weyday n f d ba socon weyday soonaha shanabe socon weyday jabuuti socon weyday markaa somaliland waa hal qol waa hal dal qabiil qabiil maaha de tuula tuula maaha isagoo midaysan buu soomaaliya ku kormay isagoo midaysan uu ka baxay midnimada soomaaliya koob iyo sagaashankii garaad saleebaan waa saxeexay cali garaad cali khaliif waa joogay laakiin maaha in la yidha ra-isul wasaaraan ku dooranayaa dhiigga dadka iyo fidmada oo hebel baa ku helay wax soconaya maaha somalilandna lama qurbo qurbeynayo waa tahay waxaa imika soo baxaya in xisbigaaga ucid iyo xisbiga wadaniga kale ay soo saareen go-aanna ay leeyihiin waxaan ka soo horjeednaa inay sii socdaan wadahadaladii udhexeeyay somalilan iyo soomaaliya maxaad go-aamadan fikirkan muxuu ku salaysan yahay go-aamadan soo saarteen waxa weeye horta somalilan iyo somalia hadaladu way leexdeen waxa leexiyena waxa weeye turkiga leexiyey turkiga dhexdu kaga soo bowday dadkii bilaabay muuheen wadamada westernka bilaabay waxii lagu heshiiyey qaarkood lama fulin dowladda soomaaliya dowlad midaysan maaha waa four point five waa qabaa'il kala aragtiya dowladda somalilan wixii ka dambeeyey kulankii maganata turkiya labaad wax coherent policy oo siyaasad midaysan iyo objectivelitigan ma noo sheegayaan transparent maaha heshiiskii hawada waa la laalay marka inay maanta somalilan waktigeeda ku lumiso uun soomaaliya hadal aan micno lahayn iyadoo bulshada kale caalamka oo dhan baylihisay oo taasi keentay in misinformation laga buuxiyo oo taasi keentay in taleexdhaa ka baxa oo ka go-een adduunka intiisi kale socon mayso waa in adduunka intiisi kale usoo jeesana soomaaliya waa mayd mayd lama dul fadhiyo halaga tago laakiin adduunkii kale ay noo fureen adduunkii kale si aynu tiqadeena uga soo ceshan lahayn iyo magaranaysa aqoonsiga uga tahay in hala geeyo laakiin waxaa la leeyahay go-aankan idinka iyo xisbiga wadaniba aad gaadheen aad leedihiin iyaan lasii wadin wadahadallada wuxuu ku salaysan yahay idinkoon wax badan luku lahayn wadahadallada oo idinka laydinka reebay dhinacii wadahadallada somalilan aad uga qayb arrintaas arada aanu ku mid lahayn oo somalilan ku midaysneen meel mari maayo iidan waa inaanu ka qayb galnaa haddii kale waa inay waxay dowladda la tegaysa naga naga ansaxaysaa oo tiraa waxaasaan la tegayaaye bal nala eega wax ma ku daraysaan wax ma ka saaraysaan waxba nooma soo gudbiyan lakin nin kaloo dayaalad iska fuula horey noo soo martay kuwa shidaalka qodanaya waxeedi aan la sharceenba wadahadaladaas iyo midna waxba kama jiraan waa waqti waa waqti iska lumaya dowladda sanad ba u hadhay sanad ba u hadhay xagkay ku dambeynay marka wadahadallada somalilan soomaaliya soomaaliya soomaaliya waxa weeye marka labada qodobo weyna waanu ka helnay inay somalilan iyo soomaaliya laba entity tahay qodob kale waxa weye in qolo kasta waxeeda hesho wixii kala dhexaysa waynu ka shaqeynaa sidaan uga shaqeyn lahayn nabadgelyada iyo byritiska iyo cultureka iyo hadday waxba o danbaan u tari karnaa inay ciidamadooda uganda geenayaan ee booliiska ku tababaran inay keenaan mandheero iyo inay ciidamada militariga somaliland ku tababartaan iyo oonu anagu waxay africa u qaban u qabano laakiin somalilan soomaaliya ma isku darsanaa iyo ma kala tagnaa waktigeedii lama joogo soomaaliya ma jirta hadda wax soomaaliya laydhaa oo midaysani ma jirto haddii ay xukuumaddu ku adkaysato madaxweyne siilaayin inay sii wadaan wadahadalladan horeba way u tegeen laba jeer horey tegeen intaan anagu ka hadhnay maxale waxay ka keeneen ma jirto waa tahay waxaad tiri waxaan qaadacnay baadhista shidaale laga wado somalilan shirkadaha ay ka wadaan oo xukuumadda somalilanna ay heshiisyadaas la gashay maxaad u qaadacdeen wixii heshiis la keena baarlamaanka oo la sharciyaya intaasoo shirkadood imika waxyaalahan maanta state department ay nagu canaanadayiin ayay ka mid tahay imisa shirkadood baa markaa ilaa afar ilaa afar baa weeye ilaa afar baa xaggay ka wadaan markaa dee meel laga waday horta wuxun baa la kala qaatay wuxuu lacag kama warhaysan markaa meesha laba xalan lama socotiyo baarlamaankii sharciyanaya lama soo mariyo ciidamada imika aad uga sensitive yihiin maraykanka imika aan doonaya madaxweynaha kala hadlo haddaa idhaa ah private armiga la sameynayo lanagama talagelin hadda see u dhigayaana waa si khatara marka waxa weeye in in in in wixii wixii jira la caddeeyo oo annaga naga ansaxsadaan annagoon aanu daafacno marka wixii soo baxaan oon cod midaysan ku daafacno waa tahay waxaa la sheegayaa in dhowaan ay somalilan jabuuti u gudbisay saddex qof oo loo aanaynayo argagixiso sababa arrimo argagixisada la xiriira maxaad arrimahaasi kala socotaan sideednad u aragtaan de horta waxa weeye haddii labada wadan ka dhexayso inay isku gudbiyaan heshiis caynkaasi adduunka dhan way ka dhacdaa waxaa mar haddaanay jabuuti intay soo orda qabd qaadan dowladdii weydiisatay marka go-aanka waad ku raacsantihiin maadaama labada dowlad ku heshiis yihiin oo wax isku heshiiyeen waan ku raacsanayagoo mar bay noo soo iyagoo mar bay noo soo gudbiyeen etoobiya mid mid beri noo daawaca weliba ah dastuurka somalilan siduu qarayo haddaanan khaldanayn qodobka shan iyo soddonaad waxaa la leeyahay waxaa ku yaalla in qof muwaadin reer somalilan aan wadan kale loo gudbin karayn marka go-aankan iyo dastuurka wax ku qoran soo iskama hor imanayaan dee horta qaarkood maba ahan somalilan dadka la gudbiyey somalilan qaar baan ahayn xaggee ka yimaadeen soomaaliya qaar ka yimaadeen marka somalilan bay deganaayen somalilan deganaayen imisay imsa bilood bay deganaayen xogtaad haysaana maxay tahay waxaa raggii u fasiliteed gareeyey inay yihiin qarxii jabuuti qarxii jabuuti way reer soomaali yihiin marka ma mid- saddexdood ma midba- rag midbaa baa somaliland isna waxaan dibadda ka yimi yahay basaboor ajnabi haysto ayaan filaya marka qodobka isaga ninkaa somalilanderka ah miyaan lagu salaynayn dastuurka idinka idin yaala hadduu isagu sidaa qorayo de waa- waa bridge baa lagu se- waa la qalda- waa qalad taasi waana iga dambaysa arrintani waa tahay Een, dhinaca doorashada somalilan haddan wax kaa weydiiyo doorashadii koob iyo toban bilood baa ka dhiman Een, welina een, somalilan lagama dhaqangelin diiwaangelintii eh, xeerarka qaarkood waa qabiyo Een, dhammaan duruufahaasi jira ma kula tahay ama ma kuu muuqataa in doorashada somalilan ay qabsoomi karto horta sand baa waka- waa ka yar tahay koo iyo toban bilood Eh, waxaan hadda xooga saarana waxa weeye in voter registrationkii si habkii waanu qaadanay alxamdulilah rabbi caalamiin waxaan jecelnahay september oo voter registration noo dhammaado decemberna uu noo dhammaado haddaa la idhaaho lix bilood gudaheedna doorasho dhacdo laba doorasho waanu kala qaadaynaa haddaa la idhaaho dad baa ku doodaya in labada doorasho laysku daro marka maxaad adigu cid ku aaminsan- doonaysa waa yar adigu waxaad aaminsantahay in la kala qaado walahi saddex xisbe xun kasaarsan in la kala qaado dadkay ma- ma- la- awood ay aqoon in laba fud doorasho ku galaan mar qura male waa tahay marka xisbigaaga haddaan u imaado een, doorashada sideed ku gelaysaan diyaar garowgiina siduu yahay een, waxaan ah, la ii sheegay in musharax xisbigaaga iyo adigu aad ah, ku kala aragti duwan tihiin arrimaha may qaarkood isku aragtaan maaha?
marka sideed u qorsheynaysan doorashada inaad Maya, abaartaan horta waxa weye xusbu laba qof maya xusb policy buu leeyahay xusbiga bolisigiisa qofna ma sheegan laakiin hadda isku aragtaan nahay eh, xusbiga oo dhan eh, arrimahan ka hadlayo eh, commissionka leh eh, magaranaysa voter registrationka habka loo qaadanya leh ee leh magaranaysa labada doorasho ka- keebaa lasoo horeysiinaya in la kala qaado intaba isku aragtaan nahay laakiin waxaa jira warar ah, ah, sheegaya in adiga iyo jamaal baad ku kulanteen dhowaan dubay ood ah, xitaa kulankiina ku kala kacdeen ood kala aragti duwan tihiin oo la leeyahay faysal wuxuu saluugsanayay jamaal oo qof kaluu doonaya inuu ku bedelo maxaa Maya, ka jira maya, arrimahaas anigu ma- waxa- waxa- waxa- waxaas waa dacaada la wada gowri xusbiga waxaan doonaya soo baxa sanadka uu soo baxaya haddaa la idhaaho Cadow qof aan waxa- jamaal ahayn miyaad markaa soo soo anugu waddaa?
anugu afkee lagama maqal ma ogtahay ilaa hadda anugu musharax baan leenahay Eh, waxaan ku kala kacnaynaa ma jirto Eh, ma- maanta maalin iskaga dhownahaynaa shabaal maba jirto waa dacaayado waa gartay En, waxaad iga warantaa dhowaan xisbiga kulmiya iyaguna waa kuwii en, khilaafu dhex maray Eh, madaxweyne siilaanyo isagaa iminka musharaxa En, eh, muuse bixina wuxuu noqonayaa ama sii ahaanaya welina yahay gudoomiyaha en, xisbiga En, xisbiyadiina mucaaradka sidee u saamaysay khilaafkii kulmiya waxba walahi nooma saame waxba nama saameynin Eh, waanu jecelahay nama de horta xusbigu xaq buu leeyahay inuu inuu murmo in in la- la iskurnaas gareeyo magaranaysaa eh, in- eh, musharaxa xaq baa loo leeyahay leanna waxa weeye kow inuu xusbigu inuu guul helaa weeye marka haddii ay isqabteen oo yidhaha anaa kaaga habboon maanta uu yidhi siinayo isna u daayey arrintaas waxay la tahay inay dhammaatay inay dhammaatay ayaan filayaa In marka wax wax wuxuu inagu afan ka samaynaya dee waa la isjaanaj gareeya waa la isjaanaj gareeya marka jaanajka wuu dhammaaday Waa tahay.
Ah, marka wax- wax dhibaato ah En, arrimaha soomaaliya si guud haddaan en, uh, su-aalkaaga weydiiyo marxaladda soomaaliya maraysa waad ogtahay somalilan meel bay keligeed fadhidaa En, uh, magaalada muqdisho xaaladda ka taagan waad ogtahay ka siyaasi ahaan iyo ka oday soomaaliyeed ahaan maxaa ku muuqda dad yooga soomaaliyeed ee geeska afrika degan wadciga iminka ku sugan yihiin iyo mustaqbalka maxaad adigu saadaalinaysaa soomaaliya horta haddaanay bedelin eh, imika se u socoto soomaaliya halkii laga raacay waxay ahayd kow waa hoggaan xumo ilaa haddana ma jirto leadership vision leh oo aragti leh waa laba waa qabyaalad labadii cudur weli way jiraan soomaaliyana maaha in lasii katkatfo dhibaato weyn bay keenaysaa waxaa keenaysaa dhibaato weyn oo kale keenaya in wadamadii jaararka ah oo interest wadale gaara in la yidhaha idigu soomaali ka taliya se u ekaanayso taasna waa dhibaato kale wey inay soomaaliyiinta waxaan iska ilowdo inaanu sawaaxil iyo ugandha iyo heshiisiina soomaali dad soomaali wadan waa la garanayaa inay isku yimaadaano iyagu ay heshiiyaan oo beelaha ay ka soo jeedaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu way isdileen may heshiin dowlad aan wada dhisna yidhaaheen maxaan wada dhisana aan somaliland soo qabano common interestka quli waxa weeye somaliland aan curyaamino subxaana wa tacaala ilaahayna subxaana wa tacaala ilaahay baa somaliland abuuray annaga gacanta ku hayna ma waxaa fiican anagoo annaguna roolkaygii waan waan ka ciyaari weynay in annagu iskugu yeedhnay ahayd gogasha u fidnay ahayd hagaajinay ahayd iscafiyaan marka iscafiyaan oo lais- laisku garaabo ma idiin banaani marka Wuu nabi- anigu- roolkaas doorkaas ma idiin banaani haddaad anigu marka hore haddaan ka haddaanu gaabiseen- soo baxno haddaanu soo baxno dhowr jeer waan sheegay marka hore igu jirtay haddii xisbiga soo baxo faylka soomaali annaga qaadana annaga gacanta ku dhigana anaga leenahay shaydaanka idinkoo iska- markaa soomaaliya ku anaga biiray.
sooma maxaa nagu celiya somalilan soomaaliya ku biiri mayno never again taasi dhici mayso ilmo labaatan jir ah hooyadii laguma celin karo necessarina maaha haddaanu aragna necessary tahay waanu yeelan laakiin looma baahna waa gartay waxaad ka hadashay een, magaalada muqdisho iyo koonfurtood leedahay een, faragelin badan oo dalalka deriskaa jira Een, dadka arrimaha soomaaliya iyo khubarada la socdana waxay ogyihiin in eh, keliya aanay ku ekeen dhinaca koonfurta ee soomaaliya somalilan ba ay tahay oo eh, matalan dowladda deriska ee idinlaha etoobiya oo kale aad si weyn iskugu xidhantihiin oo Ethiopia- aydan xitaa mararka qaarkood go-aamaday iy- iyadu soo jeediso aanay somalilan maya odhan karin marka maxaad si gaara ugu bartilmaameedsanaysaa koonfurta horta aniga etoobiya anaga etoobiya lafa iskaga badaan ku warramay boqolkiiba lixdan dadka etoobiya u degaa soonaa shanaad baan ku xidhannahay Dhinaca Ma- kale ku Ethiopia- maalin qura maalin qura xadku naga xidhmo ma noolaan karno we have respect waxaan leenahay mutual uh, relation balen waa is ixtiraamnaa waan is ixtiraamnaa laakiin dee anagu noomay samayn soomali anagaa samaysanay ugu dambeyntii een, doorashadii baa soo dhow laba jeer baad doorasho gashay labadiiba waad weyday mustaqbalkaaga siyaasadeed muxuu yahay berimerigi umahe aan kursi fuulo Maxaa imika ku ujeedu waxa qorshaysaa?
weye ujeedu waxa weye inaan fikradan qabo ee somaliland ka hormaray inaan inaan inaan inaan inaan- inaan hirgalan goormay markaa fikradani soo dhammaanaysa markaan markaanu helno doodka waa anaga- waa doorkeygii waad arki doontaa haddaanay sida somaliland u leexanayso u- u- u heqaysato inta nool ahayna ka bixi maayo siyaasadda ilaa aan fikradahayga aan hirgeliyo dadka qaarkood waxay leeyihin faysal hadduu fursad ka heli lahaa dhinaca magaalada muqdisho iyo dowladdaasi een, uu tegi lahaa maniga Eh, waxaad moodahay qaar ragga qaarkood aan tilmaamay iyagii marka iga hor jooga laakiin haddii lagu yeedho ma tegaysid oo maxaan ka doonaya daartii u dambeysay sare maalin u taybi anugu anugu ninka kuyala somaliland bu faysal soomaali u socda oona caqli lahayn somaliland anaa igu anaa igu dhisantahe marka waxa weeye anugu somaliland baanahay haddii somaliland socon weydana Aad baad- fin- finish finish baanahay aad baad faysal u mahadsan tahay inaad nagu soo boqoto daarta v o a washington intaasina waxaan ku joojinayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa guddoomiyaha xisbiga u cid ee mucaaradka somalilan faysal cali waraabe intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa cabdulcasiis xuseen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo